إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay kitaabu buluuq ulmaraam ayaan ku soo jirnay min adilati alaxkaam kitaabu dalaaq ayaan si gaara ugu dhex jirnay baabkana wuxuu nooga bilaabanayaa baabu alciddati waalixdaad baabu lciddati haadaa kanu baabulciddati ciddadii baabkeedii weeye iyo walixdaadi isbasaasintii baabkeedii labadaas ayuu u baabaystay cidda ciddo waxaa la yidhaahdaa luq ahaan waa waxaa laga soo qaatay min alcadado waa tirin weeye sharci ahaanna ciddo waxaa la yidhaahdaa tarabusu lmar'ati almaxduudu sharcan can itaswiiji bacda firaaqi zawjihaa gabadha marka ninkeedii ay faaruqdo waxa weeyaan muddada ay sugaydo guurka labaad ayaa la yidhaahdaa cidda gabadhu nin horeeto oy u dhaxday markay faaruqdo ninkaas ama dalaaqay ku faaruqday ama waa ka dhintay ama waa laga fasaqay intaba waa noqon kartaa ninkii hore markay faaruqdo muddada ka u dhaxaydo ay sugaydo guurka dambe muddadaasaa waxaa la yidhaahdaa cidda ciddaa la yidhaahdaa ixdaadna macnaheeda waxa weeyaan luq ahaan waa almancu ixdaad sharci ahaanna waxaa loola jeedaa gabadha laga dhintay inay ka fogaato wax kasta oo waxa weeyaan guur ugu yeeri kara ilaa guurku waa ka xaaraan intay ciddada ku jirtee oo waxyaalaha carfaya iyo indhakuusha iyo dharka qurxoon iyo dahabka iyo cilaanka iyo waxaasoo kale inay ka fogaataa la yidhaha ixdaad labadaas ayay nusakda badankoodu u cuwansadeen baabulciddati waalixdaad labadaas masalo nusqooyinka gabola waxay ku dareen walistibraa'i wakayri daalika istibraana waxaa la yidhaahdaa dalabulbaraa'a macnaheedana waxa weeyaan sharcan waxaa loola jeedaa gabadha addoonta ah markii ay waxa weeyaan milkigeedu qof ka wareegu qof kale ku wareego ayaa waxa weeyaan muddo loogu talagalay inaysan qof kale u xalaal noqon weeye oo madkay gabadha maalan xoray ahayd addoonay noqoto waa la soo qafaasha nin murka muslimkaahe milki u yeesha waxaa waajib ku ah inuu sugo hadday uur leedahayna inay uurkaas intay ka umulaydo haddii aysan uur lahaynna waxa weeyaan hal caado intay ku dhacaydo hal caado intay ku dhacaydo inuu sugo ayaa waajib ku ah istibraagana waa saas waxa weeya inay beri too riximkeedu beri yahay oon ilmo ku jirin in la ogaadaa la rabaa istibraaga waa saas waa in riximkeedu beri yahay oo aan ilmo ku jirin in la ogaadaa la rabaa marka waa nuucaas ciddada baabulcidda ciddada waa shay waajib ah kitaabka alle waajib ku ah sunnada nabigana waajib ku ah ijmaaca muslimiinta ku sugan waxa weeyaan gabadha haddii ninkii hore faaruqo waa inaysan nin kala guursan ilaa ay ciddo tirsato waa inaysan nin kala guursan ilaa ay ciddo tirsato mana guurna maba qaba karaba guurna maba qaba kara gabadha waxa weeyaan intay ciddada ku jirto waana ijmaac inaan wax intay ciddada ku jirto wax guuruhu uusan qaba karin gabadha intay ciddada ku jirto wax guuruhu ma qaba karo ilaa ninkii horey ka ciddo tirsayday hadday awal rajciye ahayd inuu asagu rajciyaysto maahane axkaamta marka ciddada oo gabdhuhu ku ciddo tirsanayaan shan aayadood qofku inuu fahmo waa muhiim kadibna sunnada axkaamta ay ku dartay uu fahmo markaas waxaa dhici karta masaladu si fudud inay ugu soo dhowdhowaato shan aayadood hadduu fahmo kadibna sunnadu intay ku dartay uu fahmo oo masaa'ilka gobolo daqiiqa ah oo sunnadu sii kala saartay uu markaas fahmo shanta aayadood waxa weeyaan aayadda koowaad waxay tahay inuu ogaado qofku gabadha haddaan la gurigayn ciddo male ciddo male gabadha aan waxa weeyaan ninkeeda sidii loogu nikaaxiyey aysan istaaban waxa weeyaan haddii uu furo oo uusan ka dhimane uu furo furiinkaasna wax ciwad ah aan lagu siinoon laga gadhin wax ciddaa male gabadhaas waa midda koowaad gabadhii iyadoo ninka istaaban hadduu furo furiin waa ka dhintay laguma dhihin waa furay wey furiinkaasna wax ciwad ah kuma uusan qaadan hadduu ciwad ku qaatoo dhaqaale laga siiyey furiinka waa baab kale markaas wax ciddaa gabadhaasu male yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin taxtatuunaha waa mid aayadda labaad waxay tahay gabadhii zawjkeedii faaruqo siduu rabaha ku faaruqo hadday uur leedahay ciddadeedu waa inay ilmahaas dhigto taasuna waa qaacido inuu qofka ay u tahay oo sida rabbulcaalamiin uu yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waxa weeyaan gabdhaha uurka u saaxiibkaa ajashoodu waa inay uurkii dejiyaan tii laga dhintay tii la furay waa isku mid waxa weyan galabtaa la furay galab ahaanay umushay ciddadeedii waa dhammaatay galabtuu ninkii ka dhintay markuu dhintay laba daqiiqo kadibay umushay ciddadeedu waa dhammaatay haddii waxa weeyaan markay sawjka hore isfaaruqaan ay uur laheed ciddadeedu waa intii uurkaasu uu ka degayo uurka ay ciddadu ku dhammaanaydana waa wax la hubo inuu asal banu aadan yahay oo waa maxay ugu yaraan waa mudqa waa cadhiliga oo waxa weeyaan gabdhaha umulisooyinka markay arkaan ay ka markhaati kacaan ay xaqiijiyaan inay waxa waan asal banu aadan yahay waxaan laakiin haddii uurku bil uu yahay ama laba bilood uu yahay cidda kuma dhammaato uurku hadduu bil ahaa ama laba bilood ahaa ciddadu kuma dhammaato waxaa la rabaa siddeetan casho inuu dhaafo siddeetanka inuu dhaafaa la rabaa siddeetan iyo kow uu gaaro oo xagga u dhaafo mudqa waa inuu noqdaa oo la yidhahdo waa asal banu aadan wixii ka yar cidda kuma dhammaato aayadda saddexaad waxay tahay والذيiنa يتوفوna مiنكم ويdruuna أزواaجا يتربصna بأنفuسiهiنa aربacaةa أشhuri وacaشhرa gabadhii laga dhinto ha la guri geeyo yaan la guri geyn gabar caada ku dhacdo ha ahaato yaysan ku dhicin saqiir ha ahaato kabiir ha ahaato haddaysan uur lahayn ciddadeedu waa afar bilood iyo toban habeen afar bilood iyo toban weyn gabadhii laga dhinto oo aan uur lahayn inta kale la kala qaadima in la guri geeyey iyo inaan la guri geeyin waa lagu nikaaxay mabays arag ninka waa laga dhintay waxay la mid tahay tii waxa weyn u joogto waa isku mid wey mar baa haddii laga dhinto midda uur kale bisad ka saare inta kale waa isku mid tii waxa weya aan la guri geyn iyo tii la guri geeyey tii caadadu ku dhacayd oo xaydku ku dhacaayey iyo midii iisadaheedoo ka quusato dhaaftayda da'daas tii saqiirka ahayd kulligood waa isku wada mid ha kala qaadin afar bilood iyo toban weeye afar bilood iyo toban markay dhammaato khalaas ciddadeed way dhammaatay ka horna dhammaamin taasna waa aayadda saddexaad oo muhiim u ah in waxa weeyaan la ogaado waxa weeyaan waxa ay tahay ciddadu aayadda afraad waxay tahay dumarka la furoon uurka lahayn dumarka la furoon uurka lahayn caadaduna ku dhacdo wاlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru'in wixii dumara oo la furo oo caada ku dhacdo uurna aan lahayn waa inay saddex caado helaan waa inay saddex caado helaan waxa weeyaan sida sharcigaa gabadha iyadoo daahirah waa in la furaa duhrigaasna aan loogu galmoon haddii sidaas sharcigaa lagu furo sunnada ah duhrigaas lagu furay waa ay tirsaneen waa duhri barkiis waa tirsaneen caadada ku xigta ay kow xagga dhig duuriga ka dambeeyay ku darsaneen caadada ka dambayda xagga dhig duuriga ka dambeeyay ku darsaneen duuriga ka dambeeya markuu dhammaado caadada saddexaad ay kow tahay maalinkay caadadaas kala hesho waa u dhammaado waa dumarka la furay oo caadadu ku dhacdo uurkana aan lahayn aayadda shanaad waxay tahay waxa weya walaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhuri walaa-ii lam yaxidna waxa weeyaan dumarka la furay uurkana aan lahayn caadana aysan ku dhicin laba qaybood weeye waa kuwo caadadii ka gudbay oo aayisa la yidhaahdo ka quustay dhiig inuu ku dhaco iyo kuwo welibaba caado gaarin oo saqiira ah labadaas qaybood wey waa la furay lagama dhiman waa la furay caadana kuma dhacdo uurna male ayaga waxa weya waa saddex bilood ciddadooda wallaa-iya isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna alaaatu ashhurin wallaa-i lam yaxidna waxa weya waa saddex bilood sidaasay caadadi karaan marka saddex bilood kaliya laguma ciddo tirsado waxa weeyaan saddex aada kaliya laguma ciddo tirsado mid walba meel gooniy leeda shantaas aayadoodna qofkii markuu fahmo masaa'il yar yar a u dhiman oo sunnadu ay u caddaynayso khalaas shantaas waa ina maskaxda qofkii ku haya oo waxa weeyaan marar badan waxaad arkaydaa gabdhaha su-aalaha ay weydiiyaan oo kaleeto iyagoo le saddex bilooda ii dhammaatay saddex bilood haddee ciddadu saddex bilood yaa ku yidhi ku ciddo tirsa adiga matahay tii alla yidhi ilaa saddex bilood gabar walba lama dhihina mog gabdha gaaraha ilahay yidhi saddexda bilood ee gabar walba saddex bilood ha ku ciddo tirsata lama dhihin saddexdan gabadhan la yidhi saddexda caadada ha ku ciddo tirsadeen oo aqraada saddexda ah waxa weeyaan waxaa dhici karta idhahdeen fuqahadu inay saddexda dhiig iyo saddexda duhri u dhammaadaan soddon iyo laba casho iyo laba daqi laba ilbirqsi inay ku dhammaadaana dhacdo soddon iyo laba maalmood iyo laba ilbirqsi waa ku dhammaan kartaa ciddadu laba sano saddex sano afar sanona waa gaari kartaa ciddadu marka garo adiga middaa tahay afar sano ciddada gabadha inay ku jirtaa dhacdo oo uurkii waxay dhahdeen afar sanaa ugu yar haddii gabadha uur laheed oo uu hadda dilmo maogtahay xataa uurka markuu soo dhammaado a ciddadu ku dhammaataa hadday xataa laba mata afar mataana haysid saddexay dhashay ciddadu ma dhammaan inta cunugba meesha ku jiro hal mid haysida waa dilmay ciddadii ku dhammaanaysaa waa inuu caloosha wixii ku jiro ilmaha soo dhammaadaan soo ma jeed hal ilmuu ahaa waa dilmaa waa ku laabana waa noolaana waa dilma afar sanuu gaaro ciddadii dhammaanmay ilaa afartaas marka gabar walba ciddo gooni heleed gabar walbaad ciddo gooni heleeda marka soddon iyo labada maalmood siday ku noqon kartaana waxay taa yidhaahdeen fiiri waxa ugu yar oo gabadha xayd ku hayaa waa habeen iyo maalin afar iyo labaatan saac wey waxa ugu yar inta ugu yaray daahir noqon kartaa labada caado dhexdeeda hadday gabar caafimaad qabto tahayna waa shan iyo toban waa shan iyo toban haddii qaacidadaas laga indilaaqo marka gabadhiio daahir oo uusan taabanuu furay maanta daqiiqadii uu furayaa caadadii ku dhacday daqiiqad kadib hal daqiiqa markii la joogay ku dhacday afar iyo labaatan sac markay hayey caadadaas habeen iyo maalin hal maalin ay dhammaatay ay daahir noqoto ka qubaysay shan iyo toban maalmood ay daahir ahayd shan iyo toban maalmood markii la joogay maalintii lix iyo tobnaaday ku dhacday caadadii habeen iyo maalin bisay hayday waa ka qubaysatay shan iyo toban maalmood ay daahir ahayd caadadii kalea ku dhacday saddexdii daahir waa dhamaatay ala duhrigii lagu furay oo markay hal daqiiqo joogtay u dhammaaday caadada kadamid habeen iyo maalina ku dhammaatay shan iyo toban maalmoodna duhrigii labaada u noqday laba duhriya haysataa caadadii ka dambeyday maalinay ku dhammaatay laba maalmood iyo waxaan haysanaa shan iyo toban waa toddobiyo toban maalmood duhrigii ka dambeeyey shan iyo tobana ku dhammaaday soddon iyo labo ilbiriqsigii ka dambeyna waa caadadii khalaas caadada kaleto markay gashay gabadha ciddadeedu waa dhammaatay waa la nikaaxi karaa ninkii uma galmoo kara lakin waa lagu nikaaxi karaa illa ciddadii waa dhammaatay ciddadii waa dhammaatay marka waa in qof walba uu garto sababto gabadha haddaan ciddadeedu dhammaan waxa weyn haddii nin la siiyo waa zino biijmaac lmuslimiin waa zino ee nikaax maaha ilaa ciddaduna marka ciddada in la ogaado shay aad u muhiima weeye shay aad u muhiima weeye in ciddada la ogaado shantaas aayadoodaana asal u ah oo marka shantaas qofku uu fahmo khalaas ciddada wax yar a u dhiman oo masaa'il ah can ilmiswar bni makrama radia allahu canhu ana subaycata gabadha subayca la yidhaha alaslamiya radia allahu canhaa nufisat waa umushay nufisat majhuul a loogu dhawaaqa musamaana loo macnayna nufisat waa umushay bacda wafaati zawjiha ninkeedii markuu dhintay ka gadaal bilayaalin habeenno ninkeedii markuu dhintay waxa weye dhowr habeen markii la joogay umushay fa jaaat way timid gabadhaasu annabiya nabigay u timid sala allahu calayhi wasalam fasta'danathu nabigay idan weydiisatay inay guursan kartay in kale fasta'danathu nabigay idan weydiisatay an tankixa inay guursato faadina lahaa waa u idmay fanakaxat waa guursatay rawaahu lbukhaariya weliye wa asluhu fii saxiixayn asalkiisuna saxiixaynku ku sugan yahay wa fii lafdin waxaa ku sugnaa annahaa annahaa subayca wadacad way umushay bacda wafaati zawja ninkeedii geeridiisa ka gadaal biarbaciina leyla afartan habeen wa fii lafdin limuslimin waxaa ku sugnaa qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi walaa araa aniga ma arko ba'san wax dhib ah an tazawaja inay guursato walxaal hiya fii damiha dhiiggeeda ay ku sugan tahay hayra laakine annahu shaaniye laa yaqrabuhaa uma dhowaa karo zawjuha zawjkeedii weeye xataa tatura ilaa ay daahir noqoto can miswar ibni makrama xadiidkan axaadiista ugu muhiimsan ciddada oo asalka u ah xagga sunnada weeye mas'alo weliba aad u daqiiqa oo tafsiirka ku saabsanna waxa weeyaan waa caawin aho waa saacid ah in la fahmo xadiidka sababuuna lahaa markii waxa weeyaan ay weydiinayday subayca nabiga sala allahu calayh wasalam can miswar ibnu can miswar ibnu makrama radia allaahu canhu ana subayca alaslamiya radia allahu canha nufisad waa umushay bacda wafaati zawjiha ninkeeda dhimashadiisa ka gadaal zawjkeeda waxa weeyaan saxaabigii jaliilkaa la dhihi jiray sacd ibnu khawla sacd ibnu khawla weeye zawjkeedu wuxuuna dhintay xajatulwadaac xajatulwadaac marka masaa'ilkii aakhiru xayaati nebiy nabiga sala allahu calah waslam u cadday ka midta masaladan aakhiru xayaati nebiy marka sawjkeedu waa sacad ibnu khawla xajatulwadaac ayuu dhintay sida sawaabka waa sidaas oo cayni oo cumdatulqaariga ku caddeeyo ku rajaxay qowl kalea jiro ah sanadii toddobaaduu dhintay laakiin qowlkaana sawaaba qowlkan weeye qowlka sawaabkaa marka zawjkeediiyaa dhintay zawjkeedii ayaa dhintay markuu dhintay ka gadaalay umush bilayaali dhowr habeen dhowrka habeen waxaa weeyaan riwaayadaha gobol afartan ay yidhahdeen waa un habeenno ka yar afar bilood iyo toban ka yar wey habeenno yar oo aan dhammayn afar bilood iyo toban ayay ka gadaalay umush marka markay umushaya waxaa soo doonay nin la dhihi jiray abusanaabil ibnu bactag ayaa soo doonay abusanaabil ibnu bactag nin la dhihi jiraa soo doonay markaasay diidtay ay tihi kuma rabo markaasuu yidhi wallaahadan aysan kuuba habboonayn inaad guursato ilaa aad ka ciddo tirsato aakhira alajalayni labada muddo middii dambayda aakhir alajalayni maxaa loola jeedaa aakhir alajalayni waxay tahay aayad laba aayadoodaa soo arooray midba dhinac caam ka tahay ilaah subxaana wa tacaala dumarka laga dhintay wuxuu yidhi waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra dumarka laga dhintay afar bilood ayay sugayaan iyo toban dumarkiina ma kala qaadin aayaddaas aayad kalena ayadoon kala qaadin ilaah wuxuu yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarka uurka leh muddadooda waa inay uurka dejiyaan marka gabadhaan laga dhintay uurka leh ma aayadda suuratu dalaaqay ku ciddo tirsane oo markay umusho waxaan leenahay wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna mase waxa weeyaan waxay ku ciddo tirsane aayadda baqara oon waxaan leenahay afar bilood iyo toban sug labada aayadood tay ku ciddo tirsane marka abusanaabil markay gabadhaan diiday wuxuu yidhi waxaad ku ciddo tirsanaydaao labadooda midii fog labadooda tii fog aad ku ciddo tirsane oo haddii waxa weeye uurka iyo afarta bilood iyo tobanka uurka uu hor dhammaado oo maalan iyadoon afar bilood iyo toban la gaarin aad umushay waa sida ku dhacday gabadhe wuxuu yidhi waa inaad afar bilood iyo tobanka gaarta haddii waxa weye uurku daaho oo isagoo yaraan ninkii dhinto markaas afar bilood iyo tobankii dhammaatay waa dhammaatay markay dhammaatay waxa weeyaan uurkiina waa baaqi uurkaasaa la sugaya intay ka umulay aakhir alajalayn ayaad sugaydaa wy aakhir alajalayn ayaad sugaydaa sidaas ayuu yidhi sidaas markuu yidhi toban habeenaan joogay tihi kadibaa nabiga u imid sala allahu calayh wasalam toban habeen oo kale inta joogay aansl nabigiyaaba joogay ama masladan weydiiy nabi maxamedaba joogaba ta soo dhaqaaqday nabiga u timid marka nabigay u timid fa jaaءat الnabiy nabigay u timid salى الlahu عalayه wasalam faاsta'danhu waa idan weydiid macnaha fadway weydiiday wey faاsta'danatu nabigay ka idmatay an tankixa inay guursato faadina lahaa nabigu waa u fasaxay fanakaxad waana guursatay nabigu waa u fasaxay weliba riwaayad oo waxa way bukhaari iyo muslim ay wariyaan waxay caddaynaydaa inay tiri afaani idaa wadactu an ankixa nabiga wuxuu ii jawaabay markaan umuro inaan guursato wuxuu yidhi xaaladii aad umushay xaaladdaasa ciddadii dhammaatay riwaayaddaas sariix marka wey waa caddaad ma ahan xataa markaad daahir noqoto maaha markaad qubaysato dhiiggaan umusha aad ka baxda maaha markaad umushay xaaladaasaad waxa weyan xalaal noqoto inaad guursatana ay kuu bannaanaato saasaa nabigu u jawaabay sala allahu calayh wasalam saas ayaa nabigu u jawaabay xadiidkaas marka wuxuu caddeeyey maxalu nisaaci meeshii laga niqaashay masalada la iskaga haystay oo ah labadan aayadood tee waxa weeyaan la khasisaa taasi caama wa ulaatu axmaali waxa weyan ajaluhuna an yadacna xamlahuna cumuumkeediia lagu baaqi yeelay aayaddaas dumarka uurka leh ciddadeedu waxay ku dhammaataa markay ilmaha dejiyaan sidaas weeyaan laakiin aayaddan waladiina yutawafawna minkum yadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran waa la khasisa waxaa la leeyahay waxay khaas ku tahay aayaddaasu dumarka laga dhintay oo aan uurka lahayn waa la khasisa aayadda suurat lbaqara waa la khasisay cumuumkeedii aayaddaa suuratu dalaaqa khasistay laakiin aayaddan sideeda lagu cami lagu baaqi yeelay cumuumkeeda wa ulaayatu laxmaali meel lagama khasisayo meel lagama khasisayo sidaas weeye xadiidkaasaana caddeeyey wa fii lafdi waxaa ku sugnaa annahaa subayca wadacad way umushay bacda wafaati zawja ninkeeda dhimashadiisa ka gadaal biarbacini leyla riwaayaddaas sariix waxay caddaynay inaysan gaadhin afar bilood iyo toban afar bilood iyo toban habeen inaysan gaadhin ay caddaynayn oy ka hor umushay wa fii lafdin limuslimiin lafdi muslim waxaa ku sugnaa qaala zuhriyu zuhriya wuxuu yidhi zuhri waa maxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaahi ibnu shihaab azuhri weeye alfaqiih almadani naziru shaam mashhuuru bilimaamati waljalaal wuxuu caan ku yahay xifdiga shaafici iyo daaruqudni waxay ku tilmaameen iyo ayma kale tadliis tadliis inuu nuuca la ku sifaysnaa waa axadu kibaari sigaari taabiciin maxaa yeelay wuxuu la kulmo arkay xoogaa saxaabada ka mid ahoo aad u yar oo aan toban ka badnayn anas ibnu maaligaana ugu muhiimsana oo uu la kulmay anas ibnu maalig ilaa konton xadiid ayuu ka wariyey wuxuu dhashay hijriyadu markay konton aheed hijriyadu markay konton aheed ayuu dhashay boqol labaatan iyo afar ama boqol labaatan iyo saddex ayuuna dhintay markay hijriyadu aheed boqol labaatan iyo afar ama boqol labaatan iyo saddex markay hijriyadu aheedna waxa weeyaan waa dhinta moxamed ibnu muslim ibnu cubaydillah ibnu shihaab azuhriya la yidhahda waa faqiih oo xagga fuqahada waa ka mid waana xaafid waana hiqo marka imaam oo mashhuur a weeyaano caan ah xadiidkaas marka waxaa laga qaatay oo uu daliil u yahay inay ciddadu waajib ku tahay gabadha laga dhintay inay waajib cidda ku tahay inay cidda tirsato maxaa yaele nabigay idan weydiisatay markay umushay ka gadaad ka hor idan weydiisi ma jirinoo masaacad oo waxay ahayd aan ishkaal lahayn inay waajib ku tahay inay cidda tirsato guurna uusan u bannaanayn guurna uusan u bannaanayn waxaa kaloo xadiidkii caddeeyey ciddada gabadha uur kale wuxuu ku dhammaanaa markay ilmahaas dhasho hadday rabto afar bilood yaan la gaari hadday rabtana afar bilood ha ka dambaydo afar sano inay caloosha ku jiraanaad dhacdo ilmuhu hadba waa soo dilmaayaan waa noolaanayaan waa soo dilmaayaan afar sanaa ugu badan ay yidhahdeen ay caloosha ku gaaraan afar bilood afar sano kadib ma gaaraan afartaa sano hadday ilmuhu soo dhammaan diidaan ciddadu dhammaamee taasna waa muhiim waxa ilmuhu la leeyahay oo ciddadu ku dhammaaneena waxaan nidhi waa wax markay soo baxaan gabdhaha umulisooyinka ahe oqoonta ule ilmaha ay dhihi karaan waa asal banu aadan taasna waa inay siddeetan casho dhaafeen wey uurkaas ee wixii siddeetan casho ka horreeyey hadday gabadhu ay waxa wey ilmahaasu soo hallaabaan cidda uga dhammaame ciddo uga dhammaame ee waxaa la leeyahay bilihii ku ciddo tirso tan kaleeto weliba dhiiggaasu ma noqonayo ciddana ku dhammaame haydna la dhihi ma oo saddexya caado mid ka mida noqon ma waa damulfasaadaa la leeyahay waa damulfasaad weliba saas daraaddeeda gabadhu waa inay tukataa ogaada meeshaas masaladaas waxa weeye dad badan ay ka qarsoonta waxa weye ilmuhu hadday soo hallaabaan ayagoon sagaashan cashe gaarin oo siddeetan iyo wixii ka yar hadday soo hallaabaan damulfasaada la yidhaha dhiiggaas maahan gabadhii gabadh umushay nifaas maahan gabadhu waxa weeye dhiigoo socdaa salaaddii laga rabaa gabadh daahiray ka xubunta dhiig jiro ku yimid wey dhiiggaas uu la mid yihi dhiig jiro ku yimid marka waa iska mayree waa weysaysane waa tukanay marka waa noocaas ciddana ku dhammaame hadhow markay dhiiggaanu ka haysato kadibaa la sugaa saddexdii oo waxa weeyaan ciddo oo kaloo ka dambayday aa markaas kadib la sugaa saddexdii ka dambayday ayaa markaas kadib la sugaa wa can caaishata radia allahu canha qaalat umirat waxaa la amray bariiratu gabadha bariira la yidhaah an tactadda inay ciddo tirsato bialaai xiyadin saddex xayd rawaahu ibnu maaja wariyey wa ruwaatu ruwaaddiisuna iqaad weeye laakinnahu macluulun waa la cileeyey xadiidka xadiidkan aimo badanaa qawiyeeyeen aimada qawiyeyen waxaa ka mid a buusiiriya ka mid ah oo waxa weeyaan buusiiri misbaaxu zajaajka wuxuu ku yidhi haadaa isnaadun صaxiix wa rijaaluhu muwahaquun uu yidhi sidaasuu yidhi sida cabdالlah ibn saalix minxaa uga soo guuriyey wakadalika qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi alxadiiثu calىa shardi shaykayni bal huwa fii aclىa darajaati صixa shardu shaykaynba weeye xadiidku bal iska badaaya derajada sixada meesha ugu sarrayday uu ka jooga fatxulbaariga juska sagaalaad afar boqol iyo shan cabdullah ibnu saalixna minxatulcallaamka ayuu ku soo guuriyey minxatulcallaamka ayuu ku soo guuriyey sheekh naasudiin albanina saxiix ibnu maaji uu ku saxiix yeelay ardaygiisa samiirna taxi taxqiiqa uu ku leeyahay buluuqa ayuu ku saxiixiyey ayuu ku saxiixiyey marka cilada uu sheegayana uu xaafidku ku sheegana waxay tahay waa tafarudka uu la tafaruday sheekha ibnu maaja cali ibnu maxamed addanaafusi ayaa la tafaruday ayay yidhaahdeen laakiin ahlucilmi badana xadiidka qawiyeeyey oo yidhahdeen cilladaas waxba kama dhibaydo tafarudkaas xadiidkan wuxuu daliil u yahay oo fuqahadu u daliishadaan gabadha addoontaa hadday xorowdo ayadoo addoon uu qabo nin addoonuu zawj u yahay horaan u soo ogaanay xadiidka bariira waxa ay xaq u leedahay inay doorato nafteedu ay tidhaahdo ma rabo oy ka fasaqato waxay kaloo xaq u leedahay inay la noolaato raalli ku noqoto labadaba waa u bannaanta hadday marka la noolaato dee asagay zawj u tahay laakiin hadday nafteeda doorato hadday gabadhu nafteeda dooratoo ka tagto imisay ciddo tirsane waa masala khilaafiya xadiidkan wuxuu nasku yaho caddaynaa saddex xayd ay tirsaneen saddex xayd ayay tirsaneen can caaishata radia allahu canha qaalat umirat bariiratu waa la amray an tactadda inay ku ciddo tirsato bialaai xiyadin saddex xayd saddex xayd inay ku ciddo tirsato ayaa la amray rawaahu ibnu maajaa wariyey marka saddex xayd inay tirsaydo ayuu xadiidku nas ku yahay waana qowlka jamaahiirta ay mareen afarta madhab iyo qayrkood ibnulxasmina uu doortay qowl kalaa jira waa qowlka uu doortay shaekhulislaam ibnu taymiya uuna u gargaaray ardaygiisa alcalaamatu ibnulqayim oo waxay leeyihiin gabadhan addoontaa markay xorowdo ay nafteeda dooratoy ninkii hore oo hadduu addoon aha ay ka tagto dalaaq ma aha ilaahay kitaabkiisaba lagama helo saddex xayd wax inay ku ciddo tirsadaan la amray ilaa dalaaq maahan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru waxaa la amray inay saddex ku ciddo tirsadaan kitaabka alle waa mudallaqa gabar la furay wey tana lama furin ayadaa ninkii ka tagtay marka waxay ka dhigantahay leeyihiin waa fasaq ee dalaaq ma ahan waa fasaq ee dalaaq ma ahan maadaama aysan dalaaq ahayn ay fasaq tahay waxay la mid tahay mukhtalicada waxay la mid tahay addoonta hal xayd ayay waxa weeyaan ku ciddo tirsana wasaasayna ugu dhammaaneen laakiin qowlka jamaahiirtu ay mareen waa qowlkaas xadiidkan ahlucilmi badanaa qawiyeeyey mar haddii xadiidku sugnaadana laa qawla liaxadin maca nabiyi sala allahu alay wasalam waxa weeye nabiga cid haddee qowl lalhu ma jirto xadiidka masale kaloo muhiimaa ku jirta oo insha allahu darsigeenna un dambe waxa weeyaan qayb weyn ka qaada doonto halkan in lasii fahmo oo waxay tahay waxaa khilaaf badan ka jira fuqahada dhexdooda qurciga waa maxay qurci maxaa la yidhaahdaa wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru quru waa jamcu qur'in ama qar'in qar'i iyo qur'i labada waa lagu keena mufrad quru iyo aqra'na waa jamca marka qur'i saddex qur'iya laga rabaa gabadho inay ku ciddo tirsato haddii la furo oo gabarh caada ku dhacda ay tahay urna aysan lahayn saddex qur'iyaa laga rabaa saddex qur'i aa laga rabaa qurcigu waa maxay carabiga qurciga duhriga waa la yidhahdaa xaydkana waa la yidhahdaa marka gabadhu waxay ku ciddo tirsaydaa ma duhriyaha mase waa xayd farqigaan u dhexeeya oo farqiin u dhexeeyo haddaad fahmi maalan haddii gabadha sidii sunnada ahayd lagu furo diinka waafaqsaneed sida sunnada waxay ahayd iyadoo daahira oon loo galmoon in la furo soo maa haddaan idhaahno qurcigu waa duhri duhrigaas lagu furay ay tirsanaya koow kii koobaad u ah markuu dhammaado xayd ku dhaco duhriga ka dambeeyaa laba u ah markuu duhrigaas labaad dhammaado xaydkii labaadaa ku dhicin markuu xaydka labaad dhammaado duhrigii saddexaadaa u bilaabanaa duurigaa saddexaad markuu dhammaado xaydka maalinkuu ku dhaco ciddadeedu waa dhammaato walidaas saa daree maalinhaan waa la guri karaa ninkiibay uu galmoone maalinhaan waa la guri karaa laakiin haddaan idhaahno qurcigu waa xaydka ee ma ahan duhriga qurcigu waa xaydka haddaan idhaahno waxa weeyaan xaydkaas saddexaadoon dhammaan ma bannaan ina guursato marka muddo yaraa u dhammaynaya xaydkaas saddexaad maalinuu ku dhammaan karaa wuxuu ku dhammaan karaa laba maalmood saddex maalmood toddoba maalmood shan iyo toban maalmood u gaari karaa ilaa shan iyo tobanaa u badan xaydku intuu gabadha hayo day caafimaad qabto dhiig jire hadduusan ahayna xayd caadiya u yahay marka farqiga u dhaxaynaya wuxuu yahay haddii qur'i la yidhaahdana gabadho xaydka saddexaad qurciga haddii lagu fasiro duhri xaydka saddexaad maalinkay hesho waa u dhamaato xiddadii haddii qurciga lagu fasiro xaydna xaydka saddexaad waa inuu dhammaado ilaa saddex dhamaystirana la rabaa waa inuu dhammaado marka waa noocaas marka xadiidkan muxuu leeyahay marka oo caddaynaa xayd inuu yahay wax lagu ciddo tirsana ee uusan duhri ahayn maslada marka waa soo socotaa laakiin maskaxda inugu sii hayo ujeeddadu weeye waxaan halkan ugu sheegnay si xagga loogu fahmo in xadiid uu ku soo arooray dhahaya xayd waxa weeyaan weeye gabadha waxay ku ciddo tirsanaya inuu jiro xadiidkaasi inu maskaxda lagu hayo wey wa can ishacbiyi can faatima binti qaysa radia allahu canha can inabiyi sala allahu calayh wasalam fi lmuطallaqati gabadhii la furay alaaan saddex dalqo nabigu wuxuu yidhi laysa lahaa uma sugnaanin suknan guri walaa nafaqatun diinna uma sugnaanin rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidka taabiciga wariyey waa shacbi shacbi waxaa la dhaha magaciisa caamir ibnu sharaaxiil ibnu cabdillaah ashacbi alhamdaani alkuufi nisbatun ilaa shacbi shacbina waa batnun min hamdaan qabiilada reer hamdaan jufa ka mida weeye jufa ka mida weeye marka caamir ibnu sharaaxiil aa la ihahda ibn cabdillaahi ashacbi waa taabici jaliil اlqadri faqiihun kabiiru yudrabu lmaalu bixifdi tusaalaa laga dhiga xifdigiisa marka mahmaah qof loo soo qaadaa xagga xifdiga asaga lagu tusaaleeya macnaha waa meesha ugu sarayda xifdiga dadka gaaray weeye cadad badanoo saxaabada ka mid ah ayuu wax ka wariyey bukhaari wuxuu ku wariyey kitaabkiisa taariikhda ah inuu yidhi waxaan soo gaaray شhan boqoloo saxaabadii nabi maxamed ka mida salى اlahu alيه waslm شhan boqoloo saxaabi aan soo gaaray marka taabici kabiira wey cumar ibn cabdicasiisaa ka dalbaday inuu qaadi u noqdo selafkii ummaddaanna waa ay ammaaneen shacbi caamir ibnu sharaxiil way ammaaneen sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi culamaau الnaasi alaaثa ummaddan muslimka culimmadoodu saddex waa culimmada dadka waa saddex cabdullaahi ibnu cabbaas fii zamaanih waqtigiisii cabdullahi ibnu cabbaasa culimmada ummadda ahaa waa koow waa shacbiyu fii zamaanih shacbina waqtigiisii asaga culimo ah de waxaana la ogsanaya cabdullaahina culummo tiro badanaa la joogtay shacbina waqtigiisa culimo badanaa la joogtay laakiin macnaha wuxuu ku tusayaa inuu masel ay ahaayeen masel dad aad u sarreeya shacbina waqtigiisii asagaa culimo ahaa wthawriyu sufyaan thawrina fii zamani waqtigiisa asaga culmo ahayo culimmada dadkuna waa saddexa marka waa maal wey macnaha dad aad cilmigooda iyo waxa weeyaan dayaanadoodaba loogu kalsoonaday ahay marka shacbi imaamkaas ayuu ahaa wuxuu dhashay hijriyada oo toban iyo sagaal ah waa khilaafadii cumar ibnu khadaab aakhirkeedii oo kale wuxuu ku dhintay kuufo si faj-a waxa weeyaan boqol iyo saddex hijriyadu markay ahayd boqol iyo saddex markay hijriyadu aheed wa can ishacbiyi caamir ibnu sharaaxiil can faadima binti qaysa radia allahu canha can inabiyi sala allahu calayh wasalam fi lmuطallaqati gabadhii la furay alaaan saddex dalqo nabigu wuxuu ka yidhi laysa lahaa uma sugnaanin suknan guri ay degto walaa nafaqatu nafaqana uma sugnaanin rawaahu muslimaa wariyey xadiidkan wuxuu caddaynaa gabadhii la furay oo saddex dalqo tii ugu dambeeyey lagu furay dalquu ku furay waa soo ceshaday maalan daqa kaluu ku furay waa soo ceshaday dalqadii kaleetuu ku sii daayey gabadhaasu ninkii furay kuma laha guri oo inuu guri dejiyo kuma laha nafaqana kuma laha iyo biil inta ay ciddada ku jirto ma ku laha waa qowlka cali bn abi aalib uu yidhi cbdullah ibn saalix alfawsaan waa qowlka cabdullahi bni cabbaas jaabir ibni cabdillaah taabiciintana waa qowlka cadaa daawuus ibnu kaysaan xasan albasri waa madhabka imaamu axmed waa qowlka ibnulxasmi waa qowlka isxaaq ibnu rahaweyhi abu thawr iyo kayrkood waa qowlku rajaxay xaafid ibn cabdilbari xaafid lmaqrib waa qowlkuu rajaxay waa qowlka abulcabaas ibnu taymiya waa qowlka u gargaaray ardagiisa alcalaamatu ibnu اlqayim alqaadi shawkani qowlkaas weeye min xayثu daliiluna waa qowlka xooga leh oo raajixa wey masalada aqwaasha ku jirta waxa weeye gabadha saddex dalqo dalqadii ugu dambayday haddii lagu furo waxa weeyaan ma ay laha biil iyo guri guriga waa ay deganaanay ka guri mee laakiin ayadaa iska baxeen tirada guriga inay ka gurto lama ogolo qowl kalaa jira waa qowlka dhahaya biilna waa ku leedaa nafaqana waa ku leedaa inta ay ciddada ku jirto waa qowlka cumar ibn khadaab ka sugan waa qowlka cabdullahi ibn mascuud sufyaan thawri waa madhabka xanafiyada waxay leeyihiin ilaaha wuxuu yidhi laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakrujna ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina ilaahaa yidhi ha ka bixinina gabdhaha guryaha guryahooda ha ka bixinina ayaguna yay ka bixin ilaa inay xumaan cad la yimaadaan maahane reebidda la yska reebay in la bixiyo waxay tusaydaa inay waajib tahay in meel la dejiyo nafaqa in la siiyaana ay waajib tahay waxaa kaloo alla yidhi askinuuhuna min xayu sakantum gabdhaha aad furteen dejiya meesha aad degtaan macnaha guriga adigu aad degtoo kale guri u munaasiba deji meel oo buul xun ha ku xarayna waana amar lays amra in la dejiyo nafaqana mar haddii meel deji la yidhi maxbuus tahay nafaqa in la siinaa waa caddahay saasay yidhahdeen cumar ibn khadaab xadiidkaana loo keena li xadiidkaana loo keena oo la yidhi faatima binti qays waxay tihi nabigaa yidhi gabadhii saddex lagu furay laysa lahaa sugnaa walaa nafaqa nabigaa yidhi yay tihi faatima binti qays aa la yidhi waqad qaala cumaru cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu laa nadacu kitaaba rabbina wa sunata nabiyina liqowli imra'atin gabarh warkeed uga tegi mayno kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga ee matli gabar warkeed uga tegi mayno laa nadri lacallahaa xafidat aw nasiyat ma garanaynu yidhi waa dhici karta inay soo xifdido inay halmaantayna waa dhici kartaa wy markaasuu yidhi gabadhu waxay iska leedahay guri la dejiyo iyo bil ilaahana yidhi laa tukrijuuhuna sidaasuu yidhi yidhi cumar ibn khadaab waana sida imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey marka qowlkaasuna waa qowlka cumar ibn khadaab iyo cabdullahi ibn mascuud iyo waana madhabka xanafiyada sidaasay u deliishadeen qur-aankay deliishadeen qowlka saddexaad waa qowl kale guriyay leedahay deegaanay leedahay laha sugnaa duuna nafaqa waana madhabka maalikiyada waa madhabka shaaficiyada waa riwaayad imaamu axmed waa madhabka baaji uu nisbeeyey ee bacdigiisna xaafid ibnu xajar jumhuur lculamaa jumhuur lculamaa qowlka ay qabaan weeye qowlkaas waana qowlka uu doortay ibnulmundir waxa waya ishraafka qowlka uu doortay wey waxay leeyihiin gabadhii saddex lagu furay waxa weeyaan nafaqa ma leh laakiin gurigay leedahay sababtaa waxay yidhaahdeen qowlkan waxsaqaabkay u daliishadeen waxay yidhahdeen guri inay leedahay ilaaha yidhi askinuuhuna min xayu sakantum askinuuhuna min xayu sakantum waxaad degtaa dejidaan dumarka meesha aad degteen dejiya sidaasa ilaahay yidhi yidha marka ilaahay maadaama uu amray in la dejiyo guri khalaas waa kaasaa waa waajib in guri la dejiyaa waa waajib in guri la dejiyaa sidaasay leeyihiin amaa nafaqada inaysan nafaqa lahayn aayad qur-aan u hayna ha yidhahdeen gabdhaha saddexda dalqa lagu furay inaysan nafaqa lahayn aayadan u hayna ha yidhahdeen xadiidna u haynaa aayadan u haynaa aayaddu waa aayadda ilaah yidhi wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna gabdhuhu hadday uur leeyihiin nafaqeeya intay ka umulayaan biil siiya intay ka umulayaan waana ijmaac in gabadhu hadday uur leedahay biil la siiya aayad qur-aanna waa aayad qur-aanna waa marka waxay yidhahdaan aayaddaas fiiri maadaama ilaah uu yidhi wain kunna ulaata xamlin faanfiq calayhina hadday gabdhuhu uur leeyihiin waxa weeyaan nafaqeeya ilaa ay ka umulayaan waxay fahnay yidhahdeen haddaysan uur lahayn inaan nafaqa aysan lahayn sababtoo ah haddaysan nafa uur lahayn iyo hadday uur leedahay hadday isku mid tahay oo labadaba nafaqa ay leeyihiin miya ilahay dhihi laha markay uur leeyihiin nafaqa siiya mar dhaheen maadaama ilaah yidhi markay uur leeyihiin nafaqa siiya oo biil hala siiyo halkaasaan ka fahnay yidhaahdeen markaysan gabadhaan uur lahayn saddex dalkana lagu furay inaysan biil lahayn ayaddaasaan ka fahnay yidhahden dee xadiidkaanna waaba ku cadda xadiidkaanna waa ku cadda marka sidaas ayay yidhaahdeen amaa waxa weeyaan qolada yidhaahdeen nafaqana waa leedahay biilna waa leedahay qowlkan cumar ah culammadu waa ka jawaabeen waxyaalahay daliishadeen kow midda ugu horayda oo ay yidhaahdeen oo ay daliishadeen aayaadka aayaadka waa ka jawaabeen culammadu waxay yidhahdaan aayaddan oo ah laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an ya'tina bifaaxisha aayaddaas ah aayaddaas waxay ka hadlaydaa gabdhaha rajciyada aayaddaas waxay ka hadlaydaa gabdhaha rajciyada hal dalquu ku furay marka waxbaa u dhima nink waa rajciysan kara saasay ka hadle taasna waa ijmaac inay leedahay biil gabadha rajciyada gabadha hadday rajciyo tahay oo ninku rajciyaysan karo biilay ku leedahay guri ay degtana waa ku leedahay waana ijmaac wax khilaafana male oo ibnulmundir ijmac uu ku soo raro wa ajmacuu ana lilmudallaqati allatii yamliku zawjuha rajca asugna wanafaqa wuxuu yidhi ibnulmundir wa ajmacuu culimmada muslimiintao dhan waxay ku ijmaaceen ana lilmudallaqa gabadha la furay allatii yamliku zawjuha rajca ee ninkeedu rajciyaysan karo asukna wa nafaqa guri ay deganaato iyo bil inay ninkii ku leedahay furay ilaa iddadu ka dhammaanayo waa ijmaac kitaabka alijmaaca uu ku soo raray raqamka afar boqol afartan iyo labo marka waxay yidhahdeen aayaddan oo ah laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an ya'tina bifaaxishatin mubayina waxay ka hadlaydaa gabar rajciya maxaa u daliilada inay ka hadlaydo aayadda aakhirkeeda caddaynaydan maxaa aakhirka ku jira aakhirka aayaddaas waxaa uga jira laa tadri lacalla allaha yuxdiu bacda dalika amraa ha bixinin gabadhan ha iska fogey waxba ma ogid waxaa dhici karta ilaahay inuu wax bedelo oo wax soo dirisiiyo waxa ilaahay soo dirisiinoo la sheegaa waa in nacaybkii jacayl bedelo carad caradiina shallayta bedasho oo waxa weeyaan rajciya ay timaado dad iska fogeyd iya hadalkaad ka doonay soo ma jeedid marka lacallallaaha yuxdiu bacda dalika amran laakiin gabadhii saddexda lagu furay ee baaintay maxaa soo dirina wax soo diriya lama ah wax soo dirina lama ah ila waaba dhammaatay marka waxay dhahan aayadda aakhirkeeda caddaynayda aayaddaasi ragcii ka hadlayda taa sidaasaa looga jawaaba ay daliishadeen amaa midda ay yidhaahdeen waxa weeyaan qowlkan cumar oo ah waxa weeyaan kitaabka alle uga tegi mayno waxa weeyaan gabar warkeed taas waa ka jawaabeen ahlucilmigu taas waa ka jawaabeen waxay yidhahdeen kow horta cumar kama ansixin waa la haystaa hadalkaas oo cumar oo ah kitaabka rabbigeen iyo sunnada nabiga lafdiga sunnada nabiga horta kama ansixinale cumar lafdigaas lafdigaas muslimaa wariyey saxiixiisa laakiin a'immadii weyneeda xadiidku waa dacniyeen waxay ka mid tahay axaadiista muslim ku jirtoo la dacniye lafdigaas wa sunnata nabiyina lafdigaas waa kitaaba rabbina waa jira iyadu kitaaba rabbina waa waa jirta inuu yidhi kitaabka rabbigeen uga tegi mayna gabar warkeed waa jirta inuu yidhi laakiin waxa weeyaan wa sunata nabigina ma jirto oo qaar ay yidhahdeen waxaa tacaarudayo mogta xadiidkan xadiiska cumar sheego sunada nabiga lafdigaas ma jiraale awa sunada nabiga day taala oo nabigu yidhi waxa weeyaan gabar saddex lagu furay biilay leedahay halkee ku yaalla xadiidka ma jiro sidaas daraaddeeda a'immadii waaweyneeda xadiidka imaam axmed oo kaleeto uu ka mid yahay daarulqudni uu ka mid yahay lafdigaas waxay yidhahdeen maxfuud ma aha daarulqudni wuxuu leeay lafdigaas maxfuud ma ahan ma ahan maxfuud waxa weyn cumar waxaan rabaa imaam axmed masaa'ilka waxa weyn imaam axmed liabi dawuud masaa'ilkaas waxaa la weydiiyey xadiidka faadima binti qays ee ninkii saddex gabadhii ku furay biil iyo guri kumale sheegaya ma fadwoonayda ma dhahayda hahuy markaasaa la yidhi ka waran qowlka cumar oo laa nadacu kitaaba rabbina walaa sunata nabiyina ka waran markaasuu yidhi kitaabu rabbina ay ayu shayin huwa waa maxay wuxuu sheegayaa maxaa loola jeedaa markaasaa la yidhi askinuuhunna weeyaa la yidhi saasaa rabbiyuu sheegaya markaasuu yidhi haada liman yamliku rajca tan wuxuu ka hadlaaya nin rajciyo milkiya nin wax rajciyaysa kara wey markaasaa la yidhi ma ka ansaxay cumar markaasuu yidhi laa kama ansixin masaa'ilka waxa weeyaan safxada boqol sideetan iyo afar masaa'ilu imaam axmed liabi daawuud marka sidaasu wuxuu u nasbiriyey imaam axmed inuusan ka ansixin daaruqudnina wuxuu yihi walaysad haadihi laftatu allatii dukirat fiihi maxfuuda lafdigaas maxfuuda ma ahan oo ah wa sunata nabiyina maxfuuda ma ahan lafdigaas sidaas ayuu daaruqudnina yidhi cilalka marka waxaa soo haray oo kaliya kitaabka rabbigan uga tegi maynada kitaabkiyaa soo haray waxaa la leeyahay kitaabkii iyo maba istacaarudayaan xadiidkaas maba istacaarudayaan ma istacaarudayaan sababtoo ah kitaabku aayaddan qur-aan waxay sheegaysa waxay gaba rajciyaan waana ogaanay inay aheed laa tukhrijuuna min buyuutina gaba rajciyaha sheegayda xadiidkan wuxuu sheegayaa gabaraan rajciyahayn aawa tacaarud mideeda kale hadday xataa tacaarudi lahaayeen in la jamciyo asalku ahaa laha ilaa waa xadiis iyo waxa weya aayad qur-aanka labaduba waxyeyna la yidhahdaa maahan gabar warkeeda nebi maxamed xukunkiisi wey sala allahu calayh wasalam marka in la jamciyo wey in la jamciyo waana la jamci karaa oo waa la khasiisila waxaa la dhihi lahaa hataa aayaddu hadday caam xataa macnaheedu awal ahaa waa la khasiisahoo gabadhii saddex lagu furay xadiidkaana ka saaraa laleeyahy oo khasisay ayadoo biil iyo guri male inta kaleeta gabadhii rajciyaha aayadii kusoo harta waa lagu khasiisila tan kale midda ah in lagu cileeyo xadiidka gabar warkeed culummada muslimiintoo dhan culummada muslimiintoo dhan weligeed hal nin oo culummo oo yidhi lama hayo xadiidkan waa la ridina maxay la gabara wariday maba jiraba maba jiro culummada muslimiintoo idil hal culamaa weligiis lagama soo guurin xadiidkan la qaadan maa maxaa l gabaraa laga wariyey imisaa sunnaha laga wariyey gabdhaha imis axaadiid aa gabdhaha laga wariyey soo ma jeedin toddobada ugu axaadiis badan saxaabadao dhan caaisha ka mid a sooma toddobada axaadiista ugu badan laga wariyo caaisha ka mid a marka waxa weeyaan ma jiro hal nin oo a'imada muslimiinta ka mid ah oo yidhi xadiidkan la qaadan maaho gabaraa wariday ma jiro markaa saasix laguma ridiyo midda kale cumar ay laga sheego ah inay halmaantaya dhici kartana inuu halmaantay waa dhici kartaa wax laguma ridiyo faatima binti qaysna mashhuur ayay ku tahay xifdi oo axaadiis ka dhaadheer kar waa xadiis gaabanay soo xifdida axaadiis ka dhaadheer ay hal mar inta nabiga ka maqashay xadiidka dajaal hal maray nabiga ka maqashay waa xadiis dheer waana ay soo xifdida marka xifdigayba caan ku tahayba faatima binti qays xifdi ayba caan ku tahay marka calaa kulli xaal mas'alada aqwaasha saddexdaahoo ku jirta qowlka ugu horeeya ayaa ugu raajixsan qowlka ugu horeeya ayaa ugu raajixsan qowlkaas oo ah gabadhii saddex dalqa lagu furay waxa weeyaan gurina kuma leh ninka inuu dejiyo diilna kuma ay lahaa kuma ay lahaa laakiin gabadha rajciyada ah guri ay degtana waa ku leedahay waa ijmaac nafaqana waa ku leedahay hadday uur leedahayna nafaqa iyo guriba waa ku leedahay waaba aayad qur-aanba soo maa waa aayad qur-aan marka waxa weeyaan hadday uur leedahay iyo hadday rajciyo tahay labadaba waa sidaas laakiin laakiin mas'alo masaladaas waxay tahay gabadha rajciyadaahee la furay laftirkeeda hadday maqaalifo noqoto hadday maqaalifo noqoto waxa weeyaan diil ma laha gurina ma laha gabadha rajciyadaa zawjay ku xugunta zawjay ku xugunta masaladaas waa in la ogaado zawjo ayay ku xugunta waxaa la rabaa waxa weeyaan ninkii ha bixin hadduu yidhaha xataa waa inaysan bixin waana uu furay ogow waa furay guriga kamaba bixi karo asagu kumaba banaana guriga ka baxa inuu yidhahda ayadan uma banaana inay baxdaan xataa maalinkii magaalada ha aadin haduu yidhaha wa inay iska joogto maxaa la zawjadii ku xugunta day tirahda waa kala tagna xaa iskokaan ag yaalla bii sheegayda waxa weeyaan waa maqaalifay noqon biilna kumale gurina kumale taasna weliba waxa way nuurudun citra itifaaqu masaladaasna ku tilmaamo oo wax khilaaf culamada muslimiinta dhexdooda misan lahayn haddii marka hore ama maqaalifanimada lagu furay oo maqaalifnimadiina aysan ka soo laaban ama markaan dambe oo uu furay kadib ay maqaalifowdo maqaalifnimadana waa inay amarkiisa diido oo tiraa kaa dhegaysan maayo warkaaga marka taasna waa mas'alo marka gabdhaha waxaa la rabaa haddii la furo xataa xuduudda alle inay ilaaliyaan oon caradu ka qaalib noqon caradu waa inaysan ka qaalib noqon xuduudda ilaahay ay ilaaliyaan sidaas ayaa la rabaa والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد